kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka qoyska waxaa toddobaadkan aan barnaamijka ku soo qaadanaya caqabadaha waalidka iyo iskuullada qaar ka haysta in carruurta yaryar ay ka dhaadhiciyaan xanuunka covid sagaal iyo toban iyo xaaladda kala fogeynta bulshada cabdi cabdulle waa maamulaha dugsiga hoose iyo dhexe ee saintag academy ee ku yaala magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxauu barnaamijka uga sheekaynayaa waxa loo baahan yahay in waalidku sameeyo si caruurtu u fahanto xaaladda lagu jiro iyo sidoo kale sida iskuullada laftigoodu ay u caawiyaan caruurta qaar ee laga yaabo in xubno ka mid a qoyskooda ay ku waayeen xanuunka covid sagaal iyo toban cabdi cabdulle kusoo dhawow barnaamijka qoyska ee laanta af soomaaliga v o a waxaad marka ugu horreysa igu bilowdaa sida ay caruurta u dhaawici karto xaaladda gurijoogga ee muddada lixda bilooda lagu jiro gobollo badan oo dalkan maraykanka ka mid a march ayaa iskuuladii iyo de statekeena weliba de aan anu u hadli karo oo minnesota aan joogo la xidhay marka muhiimadu waxa weeye dhibka uu leeyahay in la fahmo waxa weeye waxay yarayn kartaa dhibaatooyin badan dhibaatada ay leedaha waxay tahay waxaan loo yaqaana luuqadan social isolation ama dadkii oo lagu kala maqan yahay oo meelihii ay tegi jireen aysan tegaynin wixii ay fahmi jireen ee noloshii noo u ahayd caadiga ahayd oysan eerki karin iyo maskaxdooda ama developmental levelkooda iyaga oon process garayn karin waxaan yimid muxuu yahay ila hadda adu qof weyn baa tahay oo waxaad leedahay waa pandemic baa yimid oo maskaxdu turjumaad bay ku siinaysaa laakiin ayagu ma siinayso taasi waxaa ka abuurmi karto xanuuno maskaxiyan ah xanuuno mental ah ama uu qofkuba xanuun oo jismiyan ama wareer badan oo isbedel baa ku imaan kara cunuga uu halkaa ka qaadi karo marka isbedeladaas sidee u dhaawici karaan fahamkii ardayga iyo horusocodkiisii waxaa dhaawici karta qof kasta oo bini aadan aho isbedel maskaxdiisa ku imaato wuxuu u baahan yahay hadee waad aragtay haddii hadda maanta qof lafka ee ka jabto waa inuu process maro oo la kabo oo lasoo waxeeyo marka fahamkaasi wuxuu ka ridi karaa inuu cunugani uu ku qaadato xilli dheer haddii laga soo kabsado waxaan inuu sidii uu ahaan jiray caadiga ahayd uu kusoo laabto inuu iskuolka ka dibdhaco waxbarashadii in uusan fahamkiisa siduu ahayn uu ahaan jirin uu noqdo topic waa furan yahay waa ilaa iyo haddee lagaba yaababa inay longa time ku noqoto ama short time labaduu ku noqoto xilli dheer ay ku qaadato ama xilli gaaban intaba march ilaa haddaanu kusoo jirnay oo iskuulladu waxaan onlineka ah laakiin sida aad og tahay qoyska inagu u nasab sheegana ee soomaalida ah dad badan intooda badan lama haysano systemka ama waddankan qurbaha inta joogtaba intooda intooda badan dadku waa dad waktiga xilli xilli dambe yimid ama aan dhihi kara aqoon dugsi hoose dhexe ama sare oo jaamacad aan ka bixin hadday ka baxeenna inuu jiro waalidkii uu shaqaynhayo saacado badan oo cunugii uusan heli karin inuu caawiyo marka waxaa noqon karta technology oo u dhib ka haysto luuqadii oo u dhib ka haysto waxbarashadii laftigeeda uu dhib ka haysto intaba dhib bay u keentay sababtaas darteed ayaa waa waxaan dareemi karnaa hadda dib u dhaca ugu weyn oo stadeyadaba lagaga hadlo ama dadkan minority-ga marka lagu cara qabsanhayo inay yihiin dadka ugu liita ee dhibka uu ku dhici karo dhinaca waxbarasho dib u dhaca dadkan aan inagu ka midka nahay minority-ga soomaalida ama latiinka ama madowga kale ee reer kabareedka lagu tilmaamo waa gartay marka maxaa loo baahan yahay in waalidku uu sameeyo si caruurta ay u fahanto xaaladda lagu jiro iyo halista ku xiran nolol maalmeedkii caadiga ahayd maxaa waalidka marka u furan si ay caruurta uga dhaadhiciyaan xaaladan lagu jiro
aan aan kala saarno midna waa mid waxbarasho midna waa ka dhaadhicinba koowaadba horta in cunuga laga dhaadhiciyo oo labada waalid ay ka dhaadhiciyaan inuu jiro xaaladan xaalad timid oo ah marxalad uu ilaahay keenay dad islaamaan nahay inagu haddaan luuqada haddaan dad haddaanu aan soomaali nahay ayada oon rabo inaan dhexgeliya midaas ciyaalka waddankan lagu dhalay ama qurbaha ah intooda badan dad isku eg baa nahay dad isku dub ahaa nahay laakiin dad kala fikir ah baa nahay waalidka waxaa loo baahan yahay in uu la imaado waxa loo yaqaana sambady inuu cunugiisa uu horta u fadhiisan karo oo ay wada hadli karaan oo u sheekeeyo oo dhibkan dhacay eena playgroundka loo ari karin uu sheego dhibka dhacay ee guriga loo joogo uu sheegi karo dhibka dhacay ee ayeeyad ama awoodile uu sheegi karo dhibka dhacay ee ayeeya awood gurigooda loo tegi karin uu sheegi karo waalidka iyo cunugu waa inay wada hadli karaan waalidku waa inuu geedku saaran yahay kasoo dego waa inuu si qabow oo la hadlo cunugiisa waxaan la yidhaahdaa acknowledgement inuu sameeyo waxaan ognahay inay waalid badanaa soomaalidu ay dhahdo wardi calooshan waan u buuxiyey gogolla waan siiyey muxuu kaloo iga rabaa waddankan sidaa kama shaqayso cunug maalinkaad beri ischool geysay kindergarden geysay first second grade intoo dhanba wuxuu isticmaali jiray luuqad la yidhaahdo yacnaha waddankan lagaga dhaqma ah cunugga fiilinkiisaa kor loo qaadaa sambati baa la siiyaa waa lala garamaa xaquusiyaa la siiyaa inagu tii laakiin waxoogaa waxaad moodaa dadkeena siday u badan yihiin waan ka madownahay marka cunuggu laba dhaqan buu leeyahay laba intooda badanna ciyaalka waddanka ku koray luuqadda hooyadii aabihii guri ismaba fahma cunugguna luuqad kaleu ku hadlaa hooyadii iyo aabihina luuqad kale ku hadlaan taasoo waxyaalo badanna u dareentay hadda inay inuu ardadeena sida ugu badan yihiin laga yaaba inay suicide ay jiraan drag ay jiraan jeelal aadaan waa daanada topic iyo maalin kale weeye taas laakiin bal horta isku day hadda inaa cunugaada fiilinkiisa aad la ogaatid ood la cashaysid ood la fadhiisatid oo dhahdaa waxan ilaahay baa noo keenay dad islaamaan nahay dad soomaaliyaan nahay dad halkaa kasoo jeedaan nahay inaha haddaad ka dhaadhicisid waxaa laga yaabaa inuu questionku uu fududaado carruurta dhexdoodu u sheekee
waalidka qudhooda markaad fiirisid ayaga qudhooda culays aad xaddhaaf u ah ayaa hadda haysta cunnay karinayaan xanaaneyntii ku ilaalintii iskuulka xitaa caruurta markay iskuullada qaadanayaan waa in shanqartii laga ilaaliyo caruurtii la kala fogeeyo waalidiinta qudhooda intaasoo culaysa oo soo food saartay ma ku dari karaan intaan kalaad sheegtay
asho waxaa la yidhi nin kasta ceesaantiisaa ceelgeys haddii aadan ku darin wax kasta oo marxalad ah oo timaado adduunku waa wa ilaahayba wuxuu oga dan leeyahay mucjisadiisay wadataa ilaahayna kolley umuuraheeda uu soo saaray baa jirto haddii ausan waalidku isku dayin arrimahan imaaday in uu sameeya waxa loo yaqaano adjustment ama xalkeedii uusan isku dayin in uu soo saaro haddee waa tii rabbi bay tegaysaa laakiin in badan baa hadda cajalada duubnay oo iskuullada raggan ka shaqeeyo aanu isku dayna xataa inaan waalidiinta u sheegno waxyaalihii ay guryaha lagaga dhaqmi lahaa inkastoo dad badan nagu dhibsadeen dad badanna noogu hambalyeeyeen oo nagu jeclaadeen haddana cunuga iyo waalidku culays kasta oo ku haystay cunugaada ayaa ka muhiimsan waa in aad ku dartaa culays kastaoo cunugaadu uu keenay waxaana w waan garanaynaa inuu dhib badan tahay oo ma darenlayn oo laakiin inay aabihii hadduu sideed saac shaqayn jiray inuu saacadihiisa yareeyo isku dayo hooyadu hadday hurdadii ku yaraato aabaha inuu caawiyaa loo baahan yahay labadii waalid laftigooda in ay isfahmaan ayaa loo baahan yahay haddii ay aabuhu hadduu ahaa keliya inuu shaqayn jiray xaaladda hadda xun baa lagu jiraa maskaxda hooyada hadday ku dhufato oo birita waalato ama istaal gasho ama dhiig madaxa kaga shubo sababtoo tahay shantii cunug bay guriga la dhex taagan tahay oo sbreak bay ka qaadan jirtay iskuolka markii loo diro laakiin hadda ay guriga ku dhex taagan tahay oo shan ku rajayso haddii adaa cirka roob ku og marka nimankan ayagana taas aan leeyahay ogaada ogaada dareenka oo break siiya xaasaskiina yacnaa fasax siiya oo shan mitir baa lagu wada nool yahay abarmatyaa lagu wada nool yahay isku daya in aad geedka kasoo degtaan ood wahdaashaan oo xaaladda reerka aad dhab u ogaataan
tusaale ahaan adiga hadda ka cabdi ahaan waxaa tahay maamul iskuol baa tahay xaaladahan aad ka hadashay iyo kuwo kaloo badan ayaa laga yaabaa inaad xog ogaal u tahay marka talooyinka ugu waaweyn aad siisaan waalidiinta si xaaladan lagu jiro si tartiiba oo culays la-aana looga baxo caruurtii iyo waalidiintii labadaba talooyinka aad siisaan maxaa ugu waaweyn
anagu haddu iskuolkan anagu aan iskuolkan aan anagu maamulo waxaanu samaynay waxyaalaha hadda maamulada stateka ka jiro ilaa iyo galaaska nasared ama kindergarden ilaa iyo saddexaad afar beri baan keennaa hal beri online baan ka dhignay afraad ilaa iyo sideedaad waxaan ka dhignay laba laba beri waalidiinta waxaanu talooyinka ugu waaweynan siina waxay tahay hadduu dhakhtar yahay ama neers yahay iskuolka dhexdiisa aanu iskuol ooga samayno kuwa oon waanu u haynaa waxyaalo badan baanu isku dayno oo tabartaanada ahayn inaanu buuxino talooyinka kale aan siina waxay tahay waalidiintu sidaa hadda ugu sheegahay waalidiinta covid nineteen dartiis kambaniyada iyo shaqooyinku waxay sameeyeen wax la yidhahda adjustment guriga kasoo shaqeey baa lagu dhahaa dad badan dad waxaa la siiyaa saacad xiliyaa loo kala bedelaa kambaniyada dhan adjustment bay siiyeen ma aha keliya kambanigu hadduu ku dhihi jiray waxaad shaqaysaa shan saac inuu haddana aad aad aad samayn kartid may maqshaa caysha si fiican shantii saacadood oo loo kala googoynaayo kale ha marka waalidiin inaad la tashato shaqaadaada la tasho kamanigaada la tasho culeyskan wuxuu ku wada hayaa keligeen naguma aha america oo dhan buu hayaa adduunka oo dhan buu hayaa marka talada la wadaag shaqadaada talada la wadaag reerkaada talada la wadaag saaxiibada talada haddii aad adduunku ciyaalku uma i baahna caloo koliya oo loo buuxiyo waxay u baahan yihiin wakti supervision bay u baahan yihiin talooyin dheeraaday u baahan yihiin la sheekaysi bay u baahan yihiin xilligan lagu jira maadaama xilli uu yahay kor nagaga yimid waa in aad wax u ogolaato inaad shaqooyinkaada wax ka badashid haddii aad fifty stateka track ceyrin jirtay isku day inaad shaqadada yarayso inaad aad soo hooyoto maybe saddexdii isbuucba mar aad isbuuc reerka bareegsiisid talooyinkaasaanu siinaa inta ugu badana waalidiinta inay labada waalid ay is-afkartaan wada hadlaan waxaan kaloon ku waaninaa in ay aadaan masaajidada hadduu khilaaf jiro dad islaamaan nahay inay reerahooda la tashtaan dhibaatooyin badan oo waxaa jira waalidiinta ay leeyihiin ma qaban karaa kan dhibkana igu soo foodle dhaqaala darra hadduu jiro hay-ada waxaa jira hadda kradiya ka caawiyo oo hadda oonu u qabano seminaaraan u qabanaa dad baan keenaa communityanaan keenaa iskuolka la hadla shaqooyinkiina la hadla eheladiina la hadla culimadiina iyo dadkan counselarka loo yaqaana imaamada masaajidada la hadla halka wuxuu ku jiraa wada hadal iyo in ay dadku raadiyaan resource ama guide ama guides oo family guide programmo badan baa jiro macnaha ma aha inuu qofku keligii aad dhabarka wax kasi saariso dahda culayskan u xadidahayaa marka taasna waxay keeni kartaa xanuun hooyada ku imaan karo ama aabaha ku imaan karo ama qofka guardiansiga ah haddii ayeehiisa ama awowhay cunug ku imaan karo programmo badan baa la hayaa weydiiya dadka saaxiibada la hadla arrinta kale ee jirta waxay tahay qofka hadduu oo yacnaha soomaalida aan oga digahayo dhaqan waxay leeyihiin la yidhaahdo stigma ama waxaan qofkan waalan yahay ama isla hadashay ama buuq marka taasna waxaan leeyahay ma jirto waa ceeb waxaas stigma waxaa weeye qofka dhibkiisa qarsado ama dhimasho ama inuu qofku dhaho warawaayashaasay counselor yacnaha lala telin hayay keed qaadan lahayd adiguba balance gare caasha marka waxaan leeyahay hadla dhibkiina sheegta helada iyo inta nasaaxa raadiya sida xal loo gaaro ilaan dhibkani wuu jiraa waan ognahay adduunkao dhan buu jiraa waxaanu haynaa cayeeyooyin geeriyooday oo ciyaalkii iskuolka noo imaadaan oo ooyaan maalin kasta counselaraanu hayrgaraynay oo la taliyo ciyaalkan oo emotionkooda acknowledge garaayo oo the last la process garay ilaa ciyaalku keligiis ma process garayn karo ta processkooda wuu yar yahay fikirkoodii maskaxdooda way yar tahay marxaladda lagu jiro baanu kala oga sheekeynaa counselarada raadiya psychologisyada raadiya dhakhtarkiina la tashta community resourceka raadiya weydiiso caafi caawin dadka kale iyo communitiyada leaderska ceeb ma ah waa xalkaaday ku jirta
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka qoyska oo toddobaadkan uu marti igu ahaa cabdi cabdulle oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee saintag academy ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ku yaala intaan mar kale kulmayno waxaa dhammaantiinna idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo